wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in shil gaari oo geystay khasaare nafeed uu ka dhacay ismaamul ka tirsan dalkaas shilkan gaari oo si gaar ah kaga dhacay suuqa ismaamulka nyanmira ee dalka kenya ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen toddoba ruux oo kenyaan ah shilkan geystay khasaaraha nafeed ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari xamuul ah oo waday caleenta shaaha iyo gaari nooca loo yaqaano mataatuuda ee dadweynaha waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tiro dad ah gaariga xamuulka ah ayaa waxa uu sidoo kale jiiray dadku ganacsanayay gudaha suuqa kijauri wararka ayaa sheegaya in daroowalkii waday gaariga xamuulka ah inuu xakameyn waayey amaba uu kontarooli waayey si kastaba ha ahaatee dalka kenya ayaa waxaa marar badan sidan oo kale ka dhacay shilal noocaan ah oo gallaaftay nolosha dad badan ayna ku dhaawacmeen kuwo kale